dowlada reer itoobiya markii ay soo gaadhay dhagahooda geeridii ku timid ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka itoobiya malla zanawi waxay maalintaa u aqoonsadeen black day oo ah maalintii midoobeed haddaba bulshada ku dhaqan tobanka xaafadood ee magaalada jigjiga ayaa habeenkii xalay ah waxa ay socod ku mareen magaala madaxda deegaanka soomaalida ee jigjiga wadooyinka soo gala kuwa ka baxa iyo bartamaha magaalada waxaana ay wateen shamac shidan waxaana ay ku muujinayeen sida ay ugu xun yihiin geerida ku timid halyeygoodii qaaliga ahaa ee dib cuurshada dalka itoobiya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii xalay ka qayb qaadanayay baroor diiqda
beles ma dhiman hadafkiisi ma dhiman beles ma dhiman horumarkiisi ma dhiman dimuqraadiyadiisi ma dhiman beles ma dhimanin aabihii horumarku ma dhimanin aabihii nabadgelyadu ma dhiman aabihii dimuqraadiyadu ma dhimanin wuu jiraa geenu waa hormuudka etoobiya hadafkiisu ma dhiman aabbaayna waan sii wadaynaa nabadgelyada aabihii nabadgelyada aabihii ummadda etoobiya mala zinaawi hadafkiisi wuu noo yahay ma dhiman waa taageersannahay waan wadaynaa waan ballan qaadaynaa inaan hadafkiisa sii wadno anoo ku hadlaya magaca dhalinyarada duldeenka soomaalida waxaan leeyahay geesigeenu ma dhiman hadafkiisuna wuu sii soconi etoobiya mid bay ahaanaysaa waxaan horumarkii iyo abaay iyo wuxuu keenay geesigeenu uu nooga tegey waa midaan sii wadayno oonan laga hadhaynin marka anoo ku hadlaya magaca dhalinyarada duldeenka soomaalida waxaan leeyahay geesigeenu ma dhiman hadafkiisuna wuu sii socdaa anigoo ah magacaygu maxaa xasan cabdi ana micnaha noork noor etoobiya laydhaho waxaan leeyahay geesigeenu mali sanaawi ma dhimanin hadafkiisi wuu jiraa horumarkiisi wuu jiraa waayo wuxuu ka tegey waxyaalo badan sida horumar badan oo abaay waxyaalo badan buu ka tegey marka hadafkiisi wuu jiraa ururka e b r f ama minaha ururkana xisbigeena dimuqraadiga e b r f wuxuu wadayaa horumarkii iyo hadafkii uu lahaa waxaa leenahay geesigii ma dhiman hadafkiisu wuu jiraa waxaa leenahay horumarkiisii uu ka tegay maskaxdiisi baa noo jirta aad iyo aad baan ugu taageeraynaa inaan abaay dhisno waa markii ugu horreysay ee bulshada tobanka xaafadood ay ku muujiyaan sida ay uga tiiraysan yihiin halyeygii dalka etoobiya oo ay u aqoonsan yihiin inuu ahaa aabihii horumarka nabadgelyada maamulka suuban waxaana habeenkii xalay ahaa kala qayb galay socodkaas habeennimada ah telefishinkan caalamiga ah ee universal ilaa iyo saqbarkii xalay oo ay soo gabagabeeyeen baroor diiqdooda axmed kaabe telefishinka caalamiga ah universal jigjiga